bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cawaysi wanaagsan maalintiin dhegaystayaa kuna soo dhowaada barnaamijkii aawa iyo dalji waaben sabtiya bisha janaayana waa toddoba sanadku waa labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijku caawa idinka imaanaya suudiha daljire magaalada boosaaso qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah bishii labiyo tobnaad hadda roob baa wuxuu ka da-ay deegaanada bayla iyo deegaano kamid ah degmada isku shuban iyo deegaano yar oo kamid ah degmada ayl iyo dangore iyo wax yar oo kooban waxaana yimid gobolada etoobiya ee soomaalida gobolka mudug gobolka nugaal sool gobolka tableer sanaag culaysya dhinacyo badan oo laga soo sheegaya deegaanada lagu soo hayaamay ee bari iyo karkaar iyo weli abaarihii oo ka taagan deegaano badan oo puntland ah waraysi ayaanu dhegaystayaal idinka haynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdulaahi xaashi qoordeer dadkiina ma soo wada guurin oo intii badnayd xaggay ku hartay dadkaasi waa ooman yihiin si deg dega in biyo loola gaaro waa lagama maarmaan insha allah waxaanu jecelnahay wakti dhow inaanu u dirno halkaas tiam biyogeeya tool iyo sanaag dhulka iska galaan laga soo bilaabo dixca dhulka la yidhaahdo ilaa iyo awrboogays gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha puntland sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo isna aanu ka waraysanay howlahooda gurmad iyo halkay marayaan wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo goromada ee puntland xasan xaaji siciid oo nooga warramay howlaha goromada puntland iyo higsiga durugsan ee wasaaraddiisa buuq ka taagan baarlamaanka galmudug iyo fadhigooda oo la baajiyey maanta dhallinyaro soomaaliya oo ka kala timan shan waddan oo yurub oo aqoon isweydaarsi uga bilowday aireland shaqagaynta gabdhaha soomaalida ee dalka sacuudiga ahna wadda dowladda federaalku maxay salka ku haysaa xogayaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya oo aanu ka waraysanay codsiyo ay u gudbiyeen dowladda federaalka kuna dalbanayeen in ciidamada amisom ay ka baxaan istaadiyo muqdisho qodobadaas iyo qodobo kaloo xiise badan barnaamijka caawiga daljir ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan anigoo cabdi cumar geedi aan idinla socotiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya suudiha daljir ee magaalada boosaaso barnaamijka waxaa soo saaray xasan haykel oo diyaar garoo mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo daljir waxaan ku bilaabanaysaa qodobadaba ku dhegaysanayseen culaysyo xoogan oo xagga dadka iyo deegaanka ah ayaa laga soo sheegayaa dhul badan oo ka tirsan gobollada bari iyo karkaar kadib markii degsimooyin badan oo reer guuraahi ay ku soo hayaameen dhulkaasi oo roobab aan badnayn ay ka da-een bishii hore dadkaasi reer guraaga ayaa ka soo hayaamay gobollo kala duwan oo soomaaliya ah kuwaasi oo soo raacay roobkii halkaasi ka da-ay kadib markii abaarta iyo biyola-aantu ay si xoogan uga wada dhacday soomaaliya oo dhan xaaladaha nololeed iyo kuwa hoy ee dadkaasi soo hayaamay ayaa badankooda laga dayrinaya kuwaasi oo aan wadan gabaad guri ay dhaxanta ka galaan iyo dhar ay qaataan toona inkastoo oqdaaqa iyo degsimooyinkaasi roobsaday ay ku diirsadeen haddaba si aanu wax uga ogaano xaaladihii ugu dambeeyey dadkaasi iyo deegaanada ay tageen waxaanu ka waraysanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdulaahi xaashi qoordero waxaana waraystay xasan haykel oo marka hore weydiiyey xogta iyo xaalka ay ka hayaan wasaarad ahaan dadkaasi iyo deegaanada ay kusoo hayaameen
horta aad iyo aad baa umahadsan daljir iyo haykel boqolkiiba boqol waa inay mahad celinayaa sidaa la socotaanba saddex labada kun iyo afar iyo tobankii tobankii lix iyo tobankii puntland abaare toban galay baa ka jiray halas sii kala darnaadeen oo sanadkan haatan guga sida rasmiga loo waayey ha wuxuu damaado beerta beerta orma beerta sida xooggaa loo waayey sida rasmiga loo waayey ha wuxuu damaado sidaa la socotaan marka hadda bishii hadda laga tobnaad bishii bishii labiyo tobnaad hadda roob baa wuxuu ka da-ay deegaanada bayla iyo deegaano kamid ah degmada isku shuban iyo deegaano yar oo kamid ah degmada ayl iyo dangore iyo wax yar oo kooban roobkaas alxamdulilah intuu qabtana waa ku liibaaneen intii haatan soomaalida kaleeto oo ilaahay u calfay oo soo gaari karana hadday u yimaadeen waxaana yimid gobolada etoobiya ee soomaalida gobolka mudug gobolka nugaal sool gobolka tableer sanaag gobolka hayland gobolka karkaar gobolka bari intaasoo dhan baa isugu soo guuray oo tegay marka adigu dadka de deegaankaasu marka waxaa ka batay dadkii iyo xoolihii labadaba ka bateen dhib baa ka dhalatay dhibka ka dhalatay waxa weeye dadku markay xoolahooda soo rarteen labay u kala kaceen awrtii iyo dameerihii iyo geela iyo waxaasoo dhan meeshii markaas joogeen bay uga soo tageen waxaa lasoo dhabraacaya waxa weeye that only waxa weeye waxa weeye xoolaha la yidhaahdo ariga baa lasoo raaciyey arigii haddii meesha la keenay dadkii xoolahaas arigaa waday ma haystaan wax hoy ah ma haystaan biyo biyaha meesha ku shuban lahaayeen biyaha wuxuu u dooni lahay oo gaadid u noqon lahaay oo usoo qaadi lahay oo bakad ama ceel sid ma haystaan sidaa daraaddeed dhib badan baa markaa halkaa ka dhalatay xoolaha oo isku neefsanayaan oo iyaguna jirooyin ayaa ka dhashay alxamdulilah laakiin waxay tegey oo haatan ilaahay u cadfayna rajo fiican baa laga qabaa inay meeshaas wax ka helaan inkastoo culayska dadka tegey ay soo afjarayso si degdega usoo afjarayso oo daaqii aada looga loo daaqayo oo maaragtay daaq u dhamaado si degdega looga baqaayo laakiin waxay tegey alxamdulilah wanaag bay sheegteen marka waxaa loo baahan yahay marka gurmad miisaani ah oo maaragtay dadkii meesha ku haray wakaci waaye geeli iyo wixii wixii ku haray maatadii hartay in loo gurmado dadka kan haatan halkan yimid oo aan haysan gaadiidka oo aan haysan cuntada oo aan haysan biyaha oo aan haysan daawada iyaguna waxay u baahan yihiin gurmad insaaniya in lala gaaro marka dawladda puntland iyo shacabkeeda iyo hay-adaha kaalmeeya dawladda puntland waxa weeyaan way la tacaalayaan oo hadda way ku hawlan yihiin wufuud kala kala duwan oo dawladda ah ayaa deegaanada xoolaha hayaamay maraya maamulka degmooyinka gobolada iyo wasaaradda arrimaha gudaha haddana dhawaan insha allahu waktigaa sare abaan rajeyn doonaa inay iyagana ay deegaanadaas ay booqdaan marka walaala sidaas weeye waayahay muxuu yahay marka doorka dawladda gurmadkaasi ku aadan dadka halkaasi isugu soo hayaamay doorka dawladda waxa weeyaan waa la garanayaayo hadda maanta mid la isweydiin kara maaha doorka dawladda waxa weye shacabka mas-uul ka ahayd inay u gurmato biyo cunto daawo wax ay ka galaaneen dhaxanta ay ka hawadaaneen intaba dawladda inay la gaarto iyo hay-adaha taageera iyo shacabka iyadoo kaalmeysanaysa hadda taas waa doorka dawladda waana ku hawlannahay waxna waa la gaarsiiyey waxna waa ku hawlannahay saana u gaarsiinahay waaya dhanka kale abaaro baahsan baa ka jira qaybo kamid ah deegaanada puntland taa maxaa faahfaahin naga siin kartaa wasiir
waxa weeyaan deegaanada waaba kuu sheegay horta roob wuxuuba ka daayba waxa weeyaan waa degmada bayla iyo degmada isku shuban qaybo kamida weye degmadii waagi hore isku shuban la oran jiro hadda dhowr degmo u kala baxda oo xaafuun iyo gumbax iyo baargaal iyo raka iyo isku shuban u kala baxda weye marka roobka wuxuu ka daayay marka wixii degmada isku shuban ka xiga dhinaca badda hindiyu ka daay wixii ka hooseeya abaar waaye degmada isku bayla ayada roobku xoogeeda waa u qabtay laakiin dadkii baa ka batay abaarta marka baahsan dee puntland waa afartan iyo saddex degmo waxaa garan kartaa marka afartan iyo saddex degmo roobka daayana intaa uu yahay waxaa jirta roob yar oo ka da-ay gobolka sanaag dhulka madarka iyo ciyowga iyo loo yaqaano macagta oo roob iska kooban isagana ummad badan badan badan badan baa isugu tegey oo buurta dad badan baa u tegay oo isaga laftigiisu halkaas xogaaga ka jira ahi dadkii waa ka tambatay marka waxaa la moodaa marka intii kale oo degmo hartay oo afarta degmo ka badan waa abaari waaye xoolaha joogaahay xaaladooda waa adag tahay dadka jooga xaaladooda waa adag tahay xoolaha joogaa ma aroori karaan neef walba wuxuu rabaa iyo reer walba in meeshiisa biyo loogu geeyo in cunto loogu geeyo in daawo loogu geeyuu doonayaa marka abaarta aan la socona intaasay baaxadeedu laeg tahay abaarta annaga keliya maahane inta ku hadasha luuqada soomaaliga ama etoobiya ha ahaadeen ama kenya ha ahaato ama jabuuti ha ahaato abaarta si siban bay u saamaysay waxaana ugu xoog badan abaarta saameynteedana waxa weeyaan dalka puntland la yidhaahdo weeyaan oo haddaad hadda geshid satarleyda haddaa geshid waad arkaysaa waa rag ayadoo dhanba waa wada guriyid puntland marka waxa weeye abaartan la socda nooca weeye ilaahay baana waxaan ka rajeedana inuu abaarta ummadda ka saaro annaguna waxa weeye ninka sabartaya waa la tacaalaynaa laakiin haddee deegaan khaasa iyo degmo khaasa ama gobol khaasa u gurman kartaaye deegaan isagoo dhan ba isku wada xiran oo abaara haddeed waa garan kartaa xaaladeedu marka waxaan ka codsaynaa warbaahinta inay dadka u bandhigaan inay abaarta intaa leeg jirto howlaha meydkooda soo saaraan dadka wejiyaashooda soo saaraan tabaalaysan dadka hayaamaya websaydada social mediaha oo dhan meel kasta meel kasta in lagu lagu lagu sheego dadka waxa weeyaan aad baan ugu mahad celinaynaa shacabka puntland dal iyo dibadba meel kasta ay joogaan inay gurmanayaan nin oo dadka wax tarayaan nin oo inta tabartooda laakiin haddeed waxa weeye fan oo la fari kama qabno waxa weeyaan dadka la gaaray boqolkiiba labaatan ma dhamma dadka la gaaray boqolkiiba labaatan ma dhamma waxaana loo diyaar garoobayaa haddaan ilaahay noo keenin xilli dheer oo hadda sida xilliyada roobka annagu aanu naqaanay xilli ka bedelan baan rajaynaynaa oo ilaahay uu noo soo horumariyo ilahay baan ka baryaynaa laa taqnadu min raxmatillaahi baa qur-aanku leeyahay marka waman ya-asu min raxmatillahi ila alqawma zaalimuun marka ilaahay baan waxaan ka rajaynaynaa inuu gurmad degdeg ah inuu ilaahay na siiyo laakiin misana waxa weeye inaanu abaartaan maan inaanu abaartaan maamullo oo hagno oo ka shaqaysiino oo shacabka u bandhigno oo beesha caalamka u bandhigno oo maaragtay caqligayga xiskayga baan ku dadaalan haddaan dawlad nahay waa tahay wasiir ugu dambeyntii horay qorshe gurmad oo abaareed ayaa jiray haatan waxaa soo kordhay isku soo hayaamid culeys fara badan keenay oo deegaanada roobabka ay ka da-een dadku isugu soo hayaameen marka maxaad ka bedesheen qorshihiinii hore annaga dadka soo hayaamay qorshahayga dawladda puntland waa qorshaynay guddiga abaaruhu waa isku yimaadeen waxaanu qorshaynay dhowr waxyaaboodba in dadka intii tabara la gaarsiiyo in xoolaha la daaweeyo in dadka la daaweeyo in dadka cunto la gaarsiiyo in dadka biyo la gaarsiiyo in dadka maarata wax wax ku shuban lahayn la gaarsiiyo qorshayaashaas anagu qorshaynay insha allahu waxana waa ka bilowdeen waxana waa ku daba jiraanay haddii ilaahay idmo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdulaahi xaashi qoordeer ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay xasanayga dhinaca kaleeto weli waxaa socda arrimihii gurmad ee lagu gargaarayay dadka iyo dunyada abaarta iyo biyola-aantu ay ku habsatay kuwaasi oo la tilmaamayo baaxad ahaan inay sii siyaaday kana dacal ballaarnaatay guddiyada gurmadka abaaraha sheekh faahad maxamuud xaaji nuur oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa isna daljir u warramay waxaana waraystay xasan haykal oo marka hore weydiiyey gurmudkooda abaaraha halka uu marayo waxaana uu ku horraynaya degsimooyinkaasi soo hayaamay ee deegaanada gobollada bari iyo karkaar iyo dhulka ugu liita haatan gobollada puntland ee xagga abaarta iyo biyola-aanta
runtii abaartii waddanka weli way ka jirtaa ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala qayb ka mida dhulka oo xeebta badweynta indiya ujeeda oo gobolka bari u badan nugaalna qaybi ka mid tahay ayaa ilaahay roob ku shubay subxaanahu watacaala dhulkaas dad aad iyo aad u fara badan baa isugu soo guuray oo soomaali ah aan ahayn dadka goboladan dega keliya waqooyiga xaggiisaa laga yimid koonfur baa laga yimid dad aad iyo aad u fara badan baa isugu soo uruuray dad badanina waa ku socdaan runtii hadda dhulku runtii waa dhul weyn oo hadee dad maaragta maxaan kulea fara badan qaadi kara oo dhulku waa weyn yahay laakiin hadde kolley waad garanaysaa adigu oo markaad dhul xaafuun kasoo bilowdo oo aad halkaa iyo haluule usoo gudubto oo xaggan iyo noober usoo gudubto oo aboobta usoo gudubtid oo kodma qaybteed u gudubtid oo ilaa iyo xaggaa soco aad ka gaarto dhulkaa u dhexeeya maxaan ku leeyahay xumbays iyo maxaan ku leeyahay bayla qoton iyo xiriiro dhulkaas maxaan ku leeyahay bayla iyo udhexeeya dhudhub ilaa iyo shiraar iyo muuqaal oo nugaal ah dhulkaasa roobku ku da-ay laakiin dad aad iyo aad u fara badan baa isugu soo ururay runtii dadkaasu hadda in loo tooghayo oo laga warhayo runtii waa u baahan yihiin waa dhici kartaa mar dhowba inay iyaga laftigoodu biyodhaan iyo u baahdaan raashin waa u baahan yihiin gobolada aan weli roobku ka di'in oo inta badana oo runtii markaan kasoo bilaaba dhinaca shishe gobolka mudug oo kale yacni roob male abaartuna hadda aad iyo bay u shidhaysaa dadkiina ma soo wada guurin oo intii badnayd xaggay ku hartay dadkaasi waa ooman yihiin si deg dega in biyo loola gaaro waa lagama maarmaan insha allah waxaanu jecelnahay wakti dhow inaanu u dirno halkaas team biyogeeya stool iyo sanaag dhulka iska galaan laga soo bilaabo dexcad dhulka la yidhaahdo ilaa iyo awrboogays ilaa iyo dhulkaan dhahar ka sheeyo hadeer baraagaha qol iyo wardheer iyo meesha la dhaho dharkayn iyo ilaa iyo dhulkaa shimbiraala loo gaaro hadda tiim baa ku maqan aad baa runtii dhulkaan sharci looga guuray laakiin weli dad baa iyadana ku baaqi ah nugaasha laftigeeda dad baa ku baaqi ah bariga laftigiisa oo roob ka da-iy oo maxaan ku leeyahay dhulkaa karkaarka weli dad baa baaqi ku ah dhulka abaarta ah dadkaasoo dhan runtii biyadhaan bay runtii u baahan yihiin marka shaqadu way socotaa waana nagu ballaaran tahay markaan runta sheegno oo waxa weeye ilaa receive area ayaanu biyaha gaarsiinay ilaa gobolka cayn ilaa soolkan soke ilaa gobollada puntland oo dhan yani kulli waa gaarnay marka runta la sheego laakiin haddee baahida loo baahan yahay markaad dadka maanta waraabisid wii ka bacdi haddana waa haraadan yihiin runtii waa shaqa aad iyo aad nooga xajmi weyn waxaanu qabanay waxaanu keennay waddanka wariyeyaal iyo saxaafad caalamiya oo aljazeera ka mid tahay a f b ka mid tahay reuters ka mid tahay almayadiin ka mid tahay alcarabiya ka mid tahay baan keennay runtii adduunkao dhan abaarta halkan aad baa wax looga qoray waxa ilaahay noo keenay oo dadkii akhbaartaa akhristay ama daawaday ka mid ahaa jamciyad kuwait laga leeyahay oo la yidhahda alcawn almubaashir oo koonfurta soomaaliya africa o dhan xafiisya ku leh soomaaliyana ka degan koonfurta soomaaliya iyo somaliland runtii hay-addaasu saddex kun iyo laba boqol iyo sagaashan qoys ayay raashin gaarsiisay dhulka u dhexeeya maxaan ku leeyahay xumbays ilaa iyo buraan ilaa iyo ufayn inta udhexaysa dhul ah ayay raashinkaa ku qudiyeen sidoo kale raashimadii iskuullada laga ururiyey masalan gobolka nugaal laga ururiyey yani maxaan ku leeyahay waxaa loo qaybiyey boocame oo laba boqol iyo konton qoys la geeyey iyo burtino oo boqol iyo maxaan ku leeyahay labaatan qoysa dangayo boqol iyo labaatan qoysa iyo godob oo boqol labaatan qoysa raashinka iskuullada gobolka bari laga ururiyey isaga haddaan waxaan ku wadnaa habayniyo inaanu diyaarino oo isagana meelaha runtii abaartu ka jirta la gaarsiiyo marka shaqadu shaqo aad iyo aad runtii uxajmi weyn weeye oo aad iyo aad u ballaaran oo anagu runtii aanaan ku fillayn ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu raxmad waasaca na siiyo dadku waxay leeyihin xilligii roobka waa la dhaafay kii horeba markuu noo da-ayey waxaa la dhahaa xeerka xilliga roobka waa la dhaafay ilahay naxariistiisa ka duusan maydno laakiin runtii dadaal xoog leh ayaa wadnaa laakiin tabarka aada iyo aada u yar waaya sidaa sheegtaba iyadoo meelo badan roobab ay ka da-een meelana ay abaare ka jiraan meelaha haatan wararka inaga soo gaaraya oo dadka deegaanka inala soo xiriirayaan waxaa kamid ah sheekh fu-aad deegaanka tooxin oo ka tirsan gobolka gadafuu deegaankaasi waxaa loo yaqaanaa gaarwaa marka midii suurtagali wada in deegaankaasi aa gaartaan bal dadkaas wallahi gobolka gardafuur nooma suurtogeli waayo laakiin runtii wuu markii abaarta annagu aanu shaqada bilaabaynay wuu ka roonaa gobolada kaleeto runtii dhulkaasuna biyihiisu waa fiican yihiin oo dhulku biyuu leeyahay laakiin annagu insha allahu tacala meel kasta oo tabarta gaarsiiso waa gaaraynaa laakiin waxaad garataa adiga dhulka udhexeeya receive area ka maxaan kuleeyahay ay kamid tahay oo mudug kasoo rogan oo nugaal kasoo rogan oo cayn ku siman oo sanaag oo dhan oo ku siman oo gobolkii bari laysku oran jiray yani ku siman waa garan kartaan ilaa iyo hadda ujuhdiga intaas la eg wadna yani maxaan ku leeyahay laba kun iyo boqol iyo soddon booydood oo biyaa baan dhaaminay laba kun iyo boqol iyo soddon booydood waa lacag iyo iyo iyo iyo kharash iyo juhdi aad u fara badan laakiin haddana dadkii kuma filna marka waa dhulka taaka taaka uma gaari karno laakiin waa dadaalaynaa laakiin sababta waa yar tahay markaan runta kuu sheego waaya ugu dambeyntii marka dadka halkaa isugu yimid oo degsiimada isugu yimid kasoo kaliya hayaamay somaliland nugaal meel kasta oo kamid ah gobolada dalka isugu yimid daaqa yarka ah iyo sidoo kale roobabka yar ee ka da-ay gobolka bari waxaa laga soo sheegaya caafimaad darro nidaamka waxay u baahan yihiin kala dejin iyo sidoo kale kala dambeyn iyo dadkaasoo qorshe loo sameeya marka gudi ahaan idinka ma jiraan xubnaha u dirteen halkaas idinka iyo dawladda oo iskaashanay
runtii horta hawlaha aad hadda ka hadashay dawladda ku hawlan oo hadda qorshaysay welina gacanta ku haysaa inay amniga dhulkaa sugto oo ciidamo ay geyso wasiiro iyo iyo iyo baa laga yaabaa inay tagaan ila madaxweynaha laga yaabaa inuu tago marka caafimaadka laftigeeda wasaaradaha waddanka ka jira hadday tahay xanaanada xoolaha iyo caafimaadka iyaga laftigoodu hawl bay wadaan waa ku hawlan yihiin annagu dee guddigaas runtii maxaan ku leeyahay hadda biyaha uun dhaaminayo shaqadayada mandatekayga annagu wuxuu inaan biyaha dhaamino marka runtii annaga iyo dawladday waa wada soconnaa lakiin annaga mandatekayga intan ka guddigaan haddeer ka culuma ahaan aan nahay mandatekayga wuxuu inaan biyaha dhaamino shaqooyin kalena dawladdaa wada caafimaadkii dadkaa laga shaqaynayaa kii xanaanada xoolaha laga shaqaynayaa maxaan ku leeyahay amnigii waa laga shaqaynayaa dee tabari intay doonta hala ekaata laakiin uun shaqadu waa socotaa sheekh faad maxamuud xaajinuur gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha puntland ayuu ka asixay wuxuu u warramayay xasanayka barnaamijku waxa uu dalshir dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha fm ee dalshir iyo internetku aad naga dhegeysan kartaan radio dalshir com barnaamijku caaw waxa uu idinka imaanaya suudiha dalshir ee magaalada boosaaso wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada puntland xasan xaaji siciid ayaa waraysi uu siiyey radio daljir caawa waxa uga hadlay howlaha garoomada puntland oo muddooyinkii dambe laga waday qorsha dib u dhisitaan oo cusboonaysiin iyo casriyeyn isugu jira wasiirka ayaa noo sheegay qorshaha dhisitaan ee garoomada puntland inuu yahay mid hana qaaday kadib markii qaarkood lagu guulaystay dhismahooda kuwana ay dhammaad yihiin halka sida uu sheegay kuwo kalena haatan loo weel qaadayo cabdixakiin xuseen xasan oo waraystay ayaa wasiirka marka hore waxau weydiiyey halkay marayaan howlihii dhisme ee garoomada puntland wasaaradda duulista hawada ay la socotaan howlo waaweyn bay ku mashquulsaneed oo ah horumarinta garoomada iyo nidaamka duulista hawada oo puntland sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka howlaha ugu waaweyn haddaan soo korkoodo waxa ugu weyneyd dowlada boosaaso waad ogtahay bilowgii sanadkan ayaynu sanadkii dhamaaday hadda laba kun iyo lix iyo tobanka ayaynu furay wakushishaan baa hadda shaqadiisu u socotaa yaamihii gudaha kuwii dibadbana waa bilowdeen hadda waa lala soo soco dubay aadawa ka yimaada ayaa socda kuwo kalena waynu sugaynaa inay bishaan gudaheeda yimaadaan marka garoonka si habsamada ayuu u shaqaynayaa waxaa kaloo garoonka lagu soo kordhiyey boosaaso qalabeen xoog leh oo xagga security-ga kaamarooyinka qalabka lagu daaro iyada dadkii security-ga la tababaray oo nabadgelyo ka shaqeynayay garoonka waxyaabihii garoonka u baahnaa oo dhan sida shidaalkii casriga ahaa oo garoonka loo sameeyey waxaa kaloo kamid ah handlinka iyo qalabka serska garoonka lagu sameeyo oo gaaraha lagu soo dejiyo ama lagu dadka ay ku lagu raro oo aada iyo aada qalab ugu fiican oo la keenay isagana marka sidaasabada ayaa garoonka shaqadiisu socota waana fiican yahay amnigiisa iyo maamulkiisu aada buu fiican yahay garoonka garowe haddaa isagana wax la weydiisay wuxuu ahaa isagana dhismo fiican baa ka socday dhismihiisi wuxuu ahay runtii gabagabo sanadka akhirkiisa maraysay ama sanadka cusub waxaasa soo dhex gala ayaaba fasax ah laakiin wuxuu maraya heerkii ugu dambeeyey oo ilaa leeyarka ugu dambeeyey yani lakabka ugu dambeeyo daamuurta ayaa u harsan waana dhama waana dhamaystiraya dhaqso insha allah
waayahay wasiir haddaan su-aal ku weydiiyo dhinaca duulista hawada garoomada puntland ilaa intii garoonka boosaaso la dhisay waxaa jiray shirkado badan oo dhinaca garoomada soo codsanayeen ka howlgalaan ee puntland heshiisya la gashay maxaad ku qiyaasi ka dhaah intii garoonka boosaaso la dhisay horumarka dhinaca garoomada ee puntland ay gaadhay
runtii diyaarado badan shirkado badan oo diyaarada ah waan soo codsanay kuwana way hirgeliyeen oo codsigooda way kaga dabayeen way bilaabeen dulimaadkii iyo isku-xidkii xamar ninka nairobi dubai meelo badan kuwaha weli waxba bilaabada istadi iyo baarif bay ku jiraan marka waxaan rajeenayna maalin maalinta soo socdayaan inay meel fiican gaaraan sidoo kale alkacyo iyaduna batanka magaala puntland ama damaadka puntland ama batanka soomaaliya ku yaal runtii waa meelaha ugu activityga badan ama ugu dulimaadka badan isaguna si fiican u shaqeeya oo meel fiican hawshiisa maraysa iyo sida u shaqeynayo adoog
waayahay wasiir hawada soomaaliya shirkad gaar ah xukunta oo waddanka kenya degan xiriirkeena ka warran shirkadda
wallahi shirkadda soomaaliya soomaaliya dad badan maamusho maaha puntland keliya marka waa ku qasbanahay inaan wada shaqeyno oo runtii maadaama ay iyagu hadda awoodii iyo hesiis ay caalamiga igula jiro oo dowladda soomaaliya ay kula jiraan waxaasa inaan wada shaqeyno wey runtiina si fiican baan u wada shaqeynaa wasaaradda dowlista oo federaalka iyo qolada kawo nairobi iyo canadala jooga si fiican baan u wada shaqeynaa runtii oo haddii noqoto tababarada shaqaalaha maxaan ku yidhahdaa qalabaynta waxyaaba badan baynu hadda iska kaashanaa dhawaanna runtii waxaa dhalinyaro laga soo tababaray maarna xamar baa lagu soo tababaray agaasimayaal iyo koox qaar kalena nairobi ayaa dhawaan u baxayaan marka aad baan hadda wada shaqeynaa shaqeynteedu aad bay fiican marka laga tago saddexda garoon ee magaalooyinka waaweyn ee gaalkacyo boosaaso iyo garowe ma jiraan ee, garoomo kale oo wasaaraddu ay ama calaamadisay ama dayactir lagu sameeyey intii aad sanadka laba kun lix iyo tobana
ah puntland garoomada jiray hoolkii jiray hool bay leedahay oo yaryar oo aan ahayn eh, saddexdan garoom oo boosaaso iyo garowe iyo galkacyo maaha waxaa jira ilaa toban garoon oo kale oo ama laba iyo toban garoon oo kale oo ku fidsan caruuro laga soo bilaabo ilaa dheerka garoomahooda ilaa garac ilaa galduga yani magaalo walba oo garoomay leedahay yani marka laga soo bilaabo marka qaar baanu oo wax ka qabanay oo dayactiray ama aanu eh, shaqaale geysinay oo meelahaas noo jooga Eh, runtiina dee awooddu way ka kooban tahay inaanu mar garomadana wax ka qabano ma dhici karto hadda waxaanu ku kooban nahay inta shaqaysa inta kalena waxaan rajaynaynaa markii shaqadooda soo dhawaato inaan wax ka qabano insha allah
waayo dhaqaale aruurin baa jirdhay wasiir ee, garoonka diyaaradaha ee galowe ah xaggee arrintaasi maraysaa
sidiisaba konsaad socday ama mashruuc ee dowladda kuweyd inuu ku deeqday oo meesha mara waa dhamaystirkiisii hadda oo wax yar ka dhiman yihiin laakiin cawrintaani waa lacag ka baxsan mashruuca oo siyaado ah oo ay suxil saareen bulshada reer magaalada reer garowe oo ay inay wax ku kordhisaan iyaguna garoonkii oo ay ka dhigaan heer caalami oo habeen iyo maalin lagu dhigi karo oo nalkii internationalka ka dhigi laa garoonka in xataa habeenkii gaariga kusoo dhigi karaan oo runtiina mashruuc qaaliga ay isu- isku xilsaareen inay ku daraan Eh, meel fiican bayna arrintaa marinayaan waxaan rajaynayna inay guul eh, laga gaaro eh, insha allah waqti dhow dhinaca amniga ka waran ee soo degid iyo dadka bixitaanka runtii hawsha ugu weyn oo aan ku mashquulsanayn oo aan garoomada ka heltaan waa waa amniga security hadday noqon lahayd barnaamijyada ama dhismayaasha oo gudahooda diyaaradda gudahooda iyo wixii raacaya ama kasoo degaya iyo haddii aan lahayd garoomada eh, ilaalinta dibadda laga ilaalinayo oo marka eh, waa kala baxsan yahay eh, ciidamada booliiska ee puntlandna qaybaha eerborada ee qaabilsan garoomada ilaa dibaday ka ilaaliyaan xoog si- xoog ciidamo xoog laa jooga garo walba wixii gudaha diyaaradda iyo baarinta qalabkana ee tiiman kale oo loo tababaray ayaa ka shaqaysa marka halka xilligan sidii ee, ee, aada la socoto oo waqtiyada dhanaa security uu meel kasta la adkeenayo ayaan annaga laftigeeda u adkeenaynaa Eh, dhalinyaro la tababaray ama dadka ay ka shaqeeyo aada eh, aqoon weyna way joogaan Eh, si habsameena u socotaa cid kasta oo garoobadana timaado ama u n ka ha noqoto ama ajnabi kale ha noqdeen ama soomaalida kale ha noqdeen ama diyaaradaha xataa dibadaha oo- oo wadamada dibadda ka imaanaya ha noqdeen kulli runtii raalli bay ka noqdeen sida security-ga iyo amniga ay garoobadana ay yihiin garoonka boosaaso oo kale ee, wasiir ee, waxaa jirtay amara ay soo saareen uu soo saaray taliyaha booliska oo ahaa inaan wax staafa lala geli karin arrintaasi ma hirgasha
ha waa hawlo siyaadaha oo aynu inagu kusii darayno eh, dowlad ahaan ama ra-iisul wasaare ahaan ayo eh, maadaama ay noo imaanayaan garoomada ay na imaanayaan diyaarado caalami oo international oo ka imaanayaan dubay ka imaanayaan omaan ka imaanayaan nairobi ka imaan meelo badan ka imaanayaan dowladada iyo dad ka shaqeeya waxay rabaa inay arkaan meel eh, eh, nadi- amniga oo nadiifka ahub iyo cidamo badan iyo waxa marka sidaa darteed ayaa taliyaha booliiska mar hore ama madaxweynaha soo saaray wasaarada booliiska halkaasay soo saartay haddana ugu dambeyn taliyaha booliiska soo saaray inaan wax huba ama wax ciidamo ay garoomada gudahooda geli karo dibadda in eh, lagu reebo wax kasta oo baabuur iyo ciidan iyo hub ah marka eh, ciidanka garoonka gudihiisa jooga ama ilaaliyaan ay ku filan yihiin amniga runtii oo si wanaagsan ay u kontroolaan marka eh, arrintu intaasay ahayd eh, waa lagu socdaa runtii ayaamaha ugu horeeya waxaa laga yaabaa dad badan baa diidiidaa madaxda qaarkeed baa diida ciidana ciidamadooda la galaan laakiin hadda waa lala soo qabsanaya waa la baranaya wasiirka wasaaradda duulista hawada ee garoomada puntland xasan xaaji siciid ayuu ka asixa wuxuu u warramayay cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan stuudiyaha daljir ee garowe fadhi maanta ay isugu imaan lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa baaqday kadib markii sida la sheegay laga hor istaagay fadhigaasi gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka galmudug ayaa sheegay fadhigaasi maanta inay hor istaageen ciidamo maamulka ah laguna maaganaa fadhiga xilka qaadis gudoomiyaha baarlamaanka oo haatan ka maqan cadaado dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka galmudug xasan gacal oo shir jaraa'id isaguna ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu kordhiyey fasaxa baarlamaanka galmudug kadib markii maanta fadhigooda la joojiyey xasan ayaa sheegay fasax kordhintaasi inuu cuskaday qodobba dastuurka galmudug ka mid ah oo u oggolaanaya tallaabadaasi markaan arkay qodobka afartan iyo saddexaad ee dastuurka ee dowlad goboleedka galmudug ee tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay qodobka toddobaad ee xeer hoosaadka ee golaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo asaguna tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay xaaladaha abaaraha ee dalka ka jirta iyo dhibaatada haysata shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin oo ay abaaro isdabajooga iyo biyo la'aan runtii ay u baaba'ayaan shacabkeennii soomaaliyeed gaar ahaanna dowlad goboleedka galmudug markaan garwaaqsaday doorashooyinka ka socda dalka iyo iyo marxaladaha kala guurka ee dalka uu marayo ayaan waxaan soo saaray warqadda tan in golaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo uu fasaxiisii caadiga ahaa soo dhammaaday lagu kordhinayo afartan iyo shan cisho oo fasax dheeri ah kana bilaabanaysa shanta bisha janwari labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna eg ilaa iyo labaatanka februari labada kun iyo toban iyo toddobada sidaa darteed waxaan rabay xibnaha sharafta leh ee baarlamanka dowlad goboleedka galmudug inaan ogeysiiyo oo aan u baahiyo in baahi badan iyo dhibaato badan loo qabo in maaragtay afartan iyo shan cisho lagu daro sidaa darteedna kabacdi uu noo furmi doono baarlamankeeni dowlad goboleedka galmudug markii ay noo dhammaato afartan iyo shan cisho gudoomiyaha baarlamaanka galmudug xasan gacal ayuu ka asixa weli barnaamijkan cawisnimo caawi dasha ay dhegeysa la socotaan wuxuu idinka imaanaya suudiha daljir ee boosaaso dhalinyaro soomaaliya oo ka kala timin shan dal oo yurub ah ayaa aqoon isweydaarsi waxa uga bilowday dalka irelan aqoon isweydaarsigaasi ayaa la xidhiira wacyigelinta dhalinta qurbaha waxaana diyaariyey ururo maxalli oo ay leeyihiin qurbo joogta soomaalidu maxamed cabdille qoordheere oo ka mid ah ragga barnaamijkan isku keenka dhalimeed ku howlanaa ayaa maxamed lakimaan uga warramay ujeeddada arrinkaasi ay ka leeyihiin
asalaamu calaykum bismillaah alxamdulilah maxamed waa mahadsan tahay adiga iyo golada daljir inta kaa shaqaysaba waa mahadsan tahay maxamed tababarka ka dhacaya magaalada dublin ee dalka ireland waa tababar loo qabtay dhalinyarada soomaaliyeed ku nool qaarada yurub runtii shan daba ka mid a qaarada yurub dhalinyaro ka socota ay ka mid yihiin dalka ireland ee martida loo yahay dalka finland dalka norway dalka denmark iyo ingiriiska tababarkanu waa tababar lagu xoojinahayo dhalinyarada maadaama dhalinyaradu ay dhalinyarada soomaaliyeed waayihii ugu dambeysay runtii caqabad badan ay soo wajaheen in badanoo ka mid a ay ay badaha ku daadanayeen qayladhaantooda runtii ay meel badan qabsatay tilaabadanu waa tilaabo dalada bayden iyo iyadoo kaashanaysa ururka udug association of ireland oo ka jira dalkan ireland oo xubinaga ah uu wartigelinayay aanu ku xoojinayno dhalinyarada soomaaliyeed ee qaaradan yurub ku nool waa tahay tirada dhalinyarada ee ka qaybgelaysay tobabarkaasi intay gaarayaan waa maadsan tahay dhalinyaradu waa soddon iyo lix dhalinyaro ah oo gabdho iyo wiilalba isugu jira waxaa kaloo iyo kula jooga tababarayaashoodii oo soomaali iyo ajaaniba leh laba tababare oo dowladda nooga yimid iyo tababare gudaha mataqaana ireland hore noola joogay saddexdaas tababare ayaguna waa ka qayb qaadanayaan iyo korjoogta kale runtii ama dalada baydan ka mid ahaadeen khubaro ka socota iyo iyo kuwa loo qabo halkan ireland gudaheeda waa tahay dalada bayden ma aha markii ugu horeyso tababar noocan oo qabato tababaro badan baa jiray kan intee maalmood buu socday oo aad soo wadeen
waa masan tahay tababarani labada ilaa koob iyo tobanka bishan january weeye ayuu socday ama soconaya aan dhehe mana saab sheegtayna dee kii ugu horreeyey maahan insha allahu kii ugu dambeeyana noqon maayo oo dalada bayden iyo jaaliyadaha iyo ururada xubnaha ka ahi ay qabtaan laakiin kan si gooniya waxaanu tirada ugu saarayn dhalinyarada annagu siyaasadayada dalada bayden haddaanu nahay markii horeba dhalinyarada si gooniya ayaanu u taageernaa waxyaalihii meelihii ugu horeeyey oo aanu aanu taageerada u fidinay bayna ka mid ahayd sidaad ka warhayso ama dhegeystayaasha aad ka warhayaanna gudaha puntland ururkii ugu horeeyey oo aanu xagga xasaar la yeelano wuxuu ahaa ururka dhalinyarada ama dalada aan dhaheed dalada dhalinyarada puntland ee bayaan oo aanu runtii u aragnay inay yihiin qolo ugu mudan rajul caawiyo aad baan maanta waxaan u faraxsannahay inaanu aragno daladaas dhalinyarada puntland inay maanta ay isku duba dhacday waxqabad muuqdana ay maanta ku tilabsatay tanuna waxay ku socotaa xulkaas kuwii gudaha maadaama ay isku duba dhaceen wax badan hadda ay u shuroobeen kuwii dibadda halkaanu joognay yuruba ahna inaanu ayagana aan u filino gacan ayay arrintaanu ay daba socotaa waa tahay maxamed guddoomiyihii dalladaas ayaa tahay maxaa qorshaha u dejiseen marka laga yimaad dhalinyarada qurbaha joogta kuwa dalka ku sugan ee mar kasta baddaasi isku biimeynaya tahriibkaasi door bidaya shaqo la-aan jirta awgeed iyo waxyaabo kaleoo noloshooda haysata maxaa qorshaha oo u dejiseen
waa su-aal fiican waad maasan tahay su-aashaas inaad weydiiso arrinta dhalinyaradu arrin waxa weeye runtii mug weyn caqabadaha haysta dhalinyaraduna guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan puntlandba waa arrin runtii intooda badani u baahan dadka policy makerka la yidhaahdo inay runtii ay ay isbedel ku sameeyaan ama waa arrin la xidhiidha dhaqaalaha iyo horumarka dalka guud ahaan inteeda badani laakiin haddana aan dalada baydan wixii uga aadan aan ka jawaabo maxaa annaga nooga aadan sidaan kuu sheegayba anagu markii ugu horreysayba annagoo dhowr loo dhisan ayaanu xoogga saarnay inaanu dhalinyarada aanu taageerno gudaha markii ugu horreysay iridda ugu habboon ee laga taageeri karana waxay noola muuqatay aanu aaminsanahay inaanu ku saxanahay ilaa hadda dallada iyagu ay samaysteen dhalinyaradu laftigoodu mataqaana puntlandna ay xukuumaddu ictiraafsan tahay ee dallada bayaan inaanu xoojino iyadii baanu ka bilownay runtii dhowrkaa bilood ee aanu xiriirka lahayna markii la eego maanta halka ay joogaan iyo shan bilood afar bilood kahor halkii ay joogeen way muuqata qof kasta oo ka warhaya arrintaas inay ay runtii ay aada iyo aada u kala sarreeyaan waxaan noogu fiirsan marka waxa weeye inaanu sidii aanu marka horeba u taageerayna inaynu taageeradii la laabno aanuna ku garab wadno midda dibadda waayo dhalinyarada hadda maanta dublin training kuga soo dhammaanayo halka saddex shirka dibadda yaa laegmo qaar badan oo kamid a waa dhalinyaradeeni soomaaliyeed ama reer puntlandba waxaa suuragal qaar ka mid ah inay gudihii ku laabtaan ama fasaxooda ama si permanently ahba si joogta ahba oo ay ay ay kuwa dhalinyarada gudaha jooga ama ay ku biiraan oo dalada xoojiyaan iyo rada ama ay tababaro ka geystaan ama ayba khibradooda la wadaagaan iyo wixii ay ay kasoo barteen halkan maanta maxamed cabdile qoorreere oo guddoomiyaha dalad maxalli ah oo ay leeyihiin qurba joogta soomaalida waddamo ka mid a yurub qaybna ka ah barnaamij aqoon isweydaarsiga oo dhallinyaro badan oo shan waddan oo yuruba ka timid la isugu keenay dalka ireland wagaag weli barnaamijkan cawaysnimo caawi dasha ay dhegaysaa la socotaan wuxuu idinka imaanaya suud yahay dal jira magaalada boosaaso dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa xilli sii horreysay heshiis la gashay dowladda sacuudiga kaasoo daaranaa shaqasiin gabdho soomaaliyeed oo gaaraya ilaa kun gabdhood arrinkaasi ayaa madmadowyo badan yeeshay iyada oo dowladda federaalkuna ay ku macnaysay inuu qayb ka yahay qorsho shaqo abuuritaan oo dalka dabaddiisa ah xasan xayle toxo oo ah nin aqoon-yahan oo degan dalka sacuudiga ayaa sheegay lagama maarmaan inay tahay dowladda federaalku inay caddayso qorshaha kan shaqo abuurka dibadeed loogu qaadayo gabdhaha soomaalida
arrimaha soo kordha ee ah shaqaalaha soomaaliya laga soo qaadayo horta loo baahan yahay sacuudiga systemka oo wax kusoo qaado nidaam ay kusoo horta sida dowladda sacuudiga si cad fiis looma galo shaqaalaha kada ayaa jiro oo ka madax banaan dowladda oo shaqaalaha soo kaxaysto oo kadib geeya meelaha dowladda leedahay ama mataqaanaa meeshii looga baahdo hadba shaqaalahaas systemkaasi ku shaqeeyaan iyo kale ah in ay markaasi ay dowladda ay rabaan hadday shaqaa gudaha ka shaqeeya ubahdaan muwaadiniinta ayaa loo furaa inay keensadaan oo ay heshiis la galaan oo si toos qof muwaadinka sacuudiga ayaa maxaaha fiisa u dirsanaya qofkan ama wadankii markaas oo heshiiska dowlad ayuu tegaya intaas oo shaqaala ugu dowladda soomaaliya ayaa rabaa inay cadeydnina ay ay la gashay wasaaradda shaqada sacuudiga ayagaa la rabaa inay faafaabees dhan kale badana sida philippine oo kale iyo hindi xafiisyadaas ayaa shirkadii ayay xiriirayeen xafiiskaas ayaa dadka u diyaarinayo la heshiinayo ee heshiis la geliyo marka kadib marka waddankaa la keeno ayaa qofka heshiis kale waxaa la geli qof shaksi ahaan iyo shirkadda heshiis la geliyo marka shirkadda iyaga ayaa ka soo qaata dowladda waxay shirkadda udhexaysaa qofkan shaqaalaha ah iyo dowladday udhexaysaa marka lacagta shirkadda ayaa dowladda kula heshiinayso qiimihii kula heshiisay shaqaalaha qiimo ka dhiman bay siin hawa guriga u kareynaysaa raashin bay siintaa bawal bay ku qaadaysaa macnaha way shaqo geynaysaa xoogaa qiimo ay markaasi ayaga xoogaa ay ayaga markaas ka faa'idi karaan ay qofka siinayaan waxayna u baahan tahay in la cadeeyo dowladda soomaaliyeed qaabka dadka loo keenay iyo qaabka wadana oo mataqaana oo arrimahaas waa arrimo sahlama ardanaha shirkadaha mashaakilkooda badan oo iskaashadkooda badan qofka marka waxaa loo baahanya damaanada loo baahanya in la helo badhooda xuquuqdiisi iyo iyo meeshii loo raacana waa in la helo tan waxay u baahan tahay in dowladda soomaaliya cadeyso dadka la wadayo lugwadayo iyo xuquuqdooda iyo mushaarkooda iyo waa in la cadeeyo waxaasoo dhan waxaa laga rabaa dowladda soomaaliya inay shaaca ka qaado dadka sacuudiga joogo arrimahaas ilaa hadda wax badana ay hadal ma wada hadalkooda ma hayaan sababto wax hadda ma jiraan anaga weli kama helin idaacadahooda iyo joornaaladooda kuma soo qorin marka hadalheynta wadanka waa ku yar tahay arrimaha horta badana shirkadaha gabdho keliya ma keenan gabar iyo iyoiyo waa keenan waxaa u badan badana nersiska u badan waxaa u badan shaqaalaha nadaafada oo ay geeyaan isbitaalada waa isbitaalada dowladda gabdhaha ka shaqeeya philipiinta indonesia shirkadaha keena dowladda sacuudiga marnaba qof shaksiya heshiis ma gasho shirkada ayay heshiis la gelaysaa dowladda qofkaas iyo heshiis hoosaa dhexmaray markii la keenay heshiiska laistixyaa meeshaan oo dhexmaray qof shaqaalaha iyo shirkad marka waxay ka shaqeeyaan nersiska oo kale waxay ka shaqeeyaan nadaafadda ayay u badan yihiin gabdhaha laakiin shaqa ma jiro oo oo oo shirkad matala ay keento badana shaqaalaha guriga keeno shaq caadi ayaa keensado waxaa kaloo la keenaa nimanka waa la keenaa farsamayaqaana la keenaa darwelin baa la keenaa shirkadaha keeno nimanka dowladda la geeya ka shaqeeyaan amba shirkado kale ayaa laga sii karaya oo maan bawaa jiro xoogooda laga sii faa'iidaa oo nidaamsiasaa jiro wallahi horta way dhib badan tahay sababta waxaa weye waxaa loo baahan yahay marka hore in in in dowladda laga helaa shirkad soomaaliya waa in la helaa horta marka hore oo damaanad qaado shirkadaas kale heshiis la geli karta waa in la helaa dalka gudihiisa horta laga fura dadka marka lasoo kaxaynay waa in laga diiwaangeliya xafiisyo ku yaala soomaaliya gudaheeda ee shirkadaasi soo dalbatay heshiis la galo oo berinta haddii wax yimaadaan lala xisaabtan waa in la helaa ma arrintaas waxay u baahan tahay in aad looga fikri u baahan tahay waayo dhibaatooyin badan baa iska dhici kara shirkadaha badana inay lacagta ka daahiyaan ama mashaakil soomaalidana waa iska daa dad aad u kulul waayo mashaakilkooda aan xamilkan waxyaa qaarkood u dulqaataan dadka indhayarta marka waxay u baahan tahay arrintaas laga fikiro oo loo sameeyo mashaakil ma laha haddii qof soomaali uka shaqaysanaya waddankan laakiin loo sameeyo wax sharci ah nidaam ah xuquuqdiisii amaanaad iyo heshiis haddii loo helo ee dadka soomaalida wadanka shaqo ma jirto run ahaantii waddan shaqo abuurkeeda aad u yaryahay in dadku wax bartay amba meldiska amba shaqaalaha inay loo socota way fiican tahay laakiin waa in la helaa qaab cad qofka uu la ogyahay meeshuu maray wuxuu qofkaasi mutaysan kara waa in la ogyahay xisaab badan bay u baahan arrinta xoolaha si wixii ku dhac filaan ay ku dhacday waa la dhacadka runtii marka laga hadlo oo shaki badan baa jiro waxaa loo baahanya xataa waxaa dhici karta soomaalida maxjarka markuu neef ka soco markabka la soo saaray inaan xataa laga fikirin inta u dhaxaysa maalmaha uu soo socdo aan dadka lacag un bay raadinaya laakiin kama fikiraan sumcadda iyo mataqaana caafimaadkii dowladda waxa ka imaan doonay kama fikiraan marka hataa waxaa dhiga markuu maxjid kasoo baxa neefka inuu caafimaad qabo laakiin marka kala soo saar ayuu u baahan iskiisa dhactir u baahan yahay biyo u baahan yahay wax u baahan taas lafteeda waxay u baahan tahay in laga fikiro marka ma ma arko in arrinta xoolaha iyo arrintan ay isqoseeyaan waa laba bu laba howl bay kala yihiin marka wax saameyn iskuma ahaan doonaan xasan xayle toox oo aqoonyaha degan dalka boqortooyada sacuudiga ayuu kaasi xab waa tahay ciidamada nabad ilaalinta ku jooga soomaaliya ee amisom ayaa fariisimadooda ugu waaweyn kule magaalada muqdisho oo halka tirada ugu badan ee ciidankaasi ahi ay ka howlgasho ciidamadaas qaarkood ayaa degan garoonkii kubadda cagta ee magaalada muqdisho ee staadiga muqdisho xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa dhowr jeer codsaday in la banneeyo garoonkaasi hase ahaatee waxba kama suuroobin xasan maxamed maxamuud oo xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa weliya mustafe wuxuu uga warramay codsigoodii ahaa ka bixidda garoonkaasi iyo waxa uga qabsoomay marka hore waa idin salaamaa adiga iyo bahda idaacaddaba sidaan ula socono burburkii ka dhacay dalka soomaaliya wuxuu saameyn weyn ku yeeshtay isboortiga guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta garoomadiisa isagoo ugu weyneed garoonka ugu weynaa uu ahaa stadio muqdisho oo oo oo ahaa tuulada ugu weyn isboortiga soomaaliyeed gaar ahaan kubadda cagta waxaad la socotaan in burburkii kadib in ciidamadii amisom ay degeen garoonka kubadda cagta stadio muqdisho taasoo in muddo badan ay deganaayeen dhibaatooyin badanna ku ah ee wuxuu ahay horumarka kubadda cagta dalka iyo iyo jiritaanka kubadda cagta soomaaliyeed ilaa haddatana waxaa degan ciidamadii amusom dhowr jeerna dowladda qoraallo u qornay ururka kubadda cagta adduunka fifana warqadba u qornay ciidamada ugaandeyska ama xiriirka kubadda cagta ugaanana warqadan waa u qornay marka ilaa haddatan meelo badan ayaan qoraal gudbinay isla markaas ilaa haddatan wax jawaab ilaa haddatan lagama hayo oo weli waxaa degan ciidamadii amisom ayaa degan
waaye sidaan la soconno stadio muqdisho waxa uu halbowlo weyn u ahaa kubadda cagta ee soomaaliya marka ciidamada amisom ayaa degan dhowr jeer oo hore waxaa jiray codsiyo fara badan oo sidaan oo kaleeto a u gudbiseen codsigan haatan a gudbiseen muxuu kaga duwan yahay kuwii hore wallahi waxaa fiican mar walbo inaad dabaqaada maadeer gaarsiiso ama qoraalaha ahaadaano ama codka ahaadaano laakiin haddaad adiga markaas ku guulaysidna waa insha allahu alxamdulilah marka haddaad ku guulaysi weysid waxbaa un dhibaatooyinka dalka kamid ayay kamid tahay oo ka jiray kamid tahay marka ilaa haddatan anaga ilaa haddatan wax hadda oo fadhi aan fadhiisanay ama aan caajisnaaba yaraate ma jirto laakiin ilaa haddatan wadahadaladii ama dowladda ha ahaado ama ciidamada ha ahaadaan ama ururka kubadda cagta adduunka fifa aadan intaba way la socdaan waan rajeeynaa adu alyiraah
waa tahay haddii codsiyadii hore aa qorateen oo kale ay la mid noqdo kan oo wax jawaab ah ee aa heli weysaan maxaa markaa idin qorshaysan horta anaga in waxaan u leenahay keliya inaan hadal aan hadalno ama qoraal aan sameyno laakiin wax badanna waa waa ka tashanay waktiga imaan doonta garoonkaas saadi muqdisho ilaa dadka lama hayo laakiin anagaan waxaan ku dadaalnay inaan garoomada kale gacanta aan ku hayno inaan howlo badana ka qabsano sida aad la socotid baraadirna waa aragtay howlihii laga qabtay macamalkii ooska la dhigan waa aragtay garoonkii jaamacadii oo ummadda soomaaliyeed ayadane wax badanaa ka qabanay oo haddaba tartamaa ka socdaan garoon cooskii macmalkan waa dhignay qaab badan oo fiicanna waa u habeene marka kuli istaa muqdisho inaan ku dashana ma ahane waa inaan garoomo kale aan sameynaa waan waanu ku guulaysanaas baa la yidhahda wax kale waanu gabayanaas baa la yidhahda waayay haddaynu aan ka nimaadno dhinaca iyo magaalada muqdisho iyo garoonka stadio muqdisho oo ciidamada amisom qorshayaal a rabtaan inay kaga saadhaan ee a ku guda jirtaan haatan waxaa ku sugan tahay sida ugu maqaalaa magaalada garowe ee caasimada dowladda puntland bal haddaad iyada tafaasiil iga siiso waxaa foodaynu kusoo haya ama qorshuhu yahay inuu furmo horyaalka puntland oo markii ugu horreysay ee puntland ka furmaya
iyadoo la fulinayo go-aanka xiriirka soomaaliya lacagta ee sanadka hore ahay wuxuu xiriirka go-aansaday in maamul goboleedyada uu ka qabtaa tartamo ku saabsan kooxaha heerka koowaad maamul goboleedkaas kadibna laisugu keenaa ho ahay magaalada muqdisho oo kooxaha ku guulaysta horyaalada maamul goboleedyada ah taasoo sare u qaadayeen oo kubadda cagta dalka waayo ama goboleeda ama gobolada dalka waxaa joogaan ciyaartooy farsamada aada u fiican tahay si loo helo marka tartankaas ayaa la qabtay sankaana aan soo dhaafihaynay sagaal iyo labaatankeedii magaalada kismaayo waxaasina si rasmi loogu furo tartankan oo kale waa ay ka qeyb galayaan sideed kooxood maanta aan ku suganaha garoobane hadduu aleenaha dowladda waxaase rasmi uu furmi doono tartankii isagana sidaas oo kale ah kuwa heerka koobaad oo ka kooban sagaal kooxood waxaana ku rajaweynaa inaan galmudugna aan ka qabano koonfur galbeedna aan ka qabano hirshabeelna aan ka qabano sidaas oo kale ayaan xiriirka siyaasadiisa iyo iyo go-aanidiisa ay kamid tahay xasan maxamed maxamuud xogayaha guud ee xiriir kubadda cagta soomaaliya ayuu kaasi hab waa tahay magaalada muqdisho oo la filaya dhowaan doorashada madaxweynenimo inay ka dhacdo ayaa dhinaca kaleeto waxaa ka socda galaangalle xoogan oo musharaxiinta iyo mudanayaasha la xidhiidha musharaxiinta ayaa badankoodu hadda waxay isugu biyo shubteen samaysiga isbahaysiyo ay ku midoobeen si codkooda iyo cududooda ay noqoto mid wada jirta maxamed cali americo oo ah musharax madaxweyne ayaa ka mid ah musharaxiinta isbahaysiyada samaystay cabdixakiin xuseen xasan ayuuna uga warramay midowgooda iyo macnahay ka leeyihiin bismilah waa mahadsan tahay marka waa kusalamaya jumcad wanaagsan adiga iyo bahda raadiyo darjir ani magaceyga waa maxamed cali hur arrintaa waaye aniga musharax baan ahay oo kamid ah oo tartamayo xilka madaxweynenimada soomaaliya waa sheegtaa sheegta weeye shan jeer beddel u dhacday arrintaana waxaa mas-uuliyadeeda iska leh dowladdii wadkeeda dhamaatay oona aaminsanahay inay u talagashay oo rabtay inay dadka daaliso laakiin ummadda soomaaliyeed waxaan ognahay inay doonayso ee rabto in waddanka isbeddel uu ka yimaado dadka way daaleen afar sano oo dhib lagu soo jiray waxaa leeyahay waxbaa qabiya ama bacteria dawlad ama qof wax qabiya ka dhigay sidii lagu aaminayaa inuu haddana dhamaystiro marka anaga waxaan aaminsanahay in dawlad cusub loo baahan yahay waddanka dhibka laga saaro qabaqaabada meelaha soomaaliya muqdisho waa ka socotaa dhibaatooyin fara badan baa jira xataa sidii loo soo doortay ama loo soo xulay madaso bacdi aqalka sare sax maaha dowr baadi abaa ka maqan lama siina xildhibaanada lahaayeen laakiin waxaan rajeynayaa marka hore waxaan u hambaleynayaa xildhibaanada islaafka leh ee aqalka sare iyo walaashka oo sidii saxda ah loo soo doortay in ay sanadkan laba kun iyo toban iyo tobanka dooran doonaan madaxweyne cusub soomaaliyeed oo dooran doonaan xilkasnimadiisa wadanimadiisa khibradiisa ayay ku dooran doonaan markaba waxyaabaa la sheegaya oo halaaluuska waxaasi inay sameynaya aansanadoodaas rajeenaya
waayahay maxamed nuur cali americo ambasator baad ahaan jirdhay wadanka u matalayay dowladda kenya adigu kalsooni intee la eg baad ku qabtaa in aad hogaanka soomaaliya aad ku guulaysato wallahi ka ilaahay ayaa meesha taallaa laakiin waxaan rajeynayaa aniga markaa xilkan u tartamayay ama go-aanka gaaray sababtahay waa sheegtaba aniga dowladda dowladda soomaaliya wadanka ummadda soomaaliyeed ayaa wakiil u ahaa wadanka kenya muddo sagaasana ku dhawaad laba kun iyo shan iyo tobankii april ayaa marka xilka aan wareejiyey kadib soomaaliyan imid oo aan bilaabay socdaal aan ugu dhacdaa socdaalkii nabadda oo aan waddan badan kusoo maray mataqaanaa meelihii aad iyo wadankeeda waxaa kamid ahayd puntland ayay ahayd oo maalin badan aan joogay oo aan gaari ku kaxaysay garowe ilaa iyo waxaan tegay maxaa la dhahaa si mara qardho waan tegay ilaa bosaaso kasoo laabtay hadda ilaa gaagacayan tegay waxay waxay muujinaysaa mataqaana nabad ka jirta gobolada qaarkood waxyaalihii aan kusoo arkay intii aan kusoo arkay siraalka nabadda oo kusoo maray meelo kaloo badan dadkii la hadlay dhibaatooyinka ii sheegteen ayaa igu dhalisay inaan xilkan doonto isku sharxo laba ragco oo istaqaalaa dukaday ilaaha ka baryay hadduu khayr ugu jiro inuu ilahay usi hadduu sar ugu jirto ilahay inuu aanu siinin marka waxaan rajeynayaa in ilaahay haddii ilahay ihahdo lay doorto sababtoo ah waxaan aaminsanahay qiradeeda iyo wadanimadeeda iyo waxaan soo qabtay hore soo qabtay oo la ogyahay in aan wadankana ugu qaban doono waan isbeddel fiican keeni doono haddii la ihahdo waxaad ka mid ahayd musharaxiin badan ama siyaasiyiin badan oo ku bahoobay musharaxnimadooda oo iyagu dhinac isu taagay xaaladda waddankana inta badan khayradhaan ka muujiyo oo waxbaa la isdabamariyey dhaha ilaa hadda keylanaantiina xaggee ku dambeysay ma waxbaa hagaagay baa is leedahay mise waxbaa sii xumaanaya أنا هو شرنا مسؤوليت بنا ومشرحينا أنا وحنا دوغن إن لما السؤال أو شغنا وتويك دود يوفي دماتي كنتي إن ما حكيت إن دور العيادة حركة دوريشو إن حركة لو دورتو وحنا عشب أيام مثلا كان لنا waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha la sheegay oo xagga xataa doorashooyinkii xildhibaanada qaarkood doomaren iyo laluush lagu soo eedayey waxaan sheegnay in xildhibaano mushrixiin ah oo cabanayo ayagana in xaqooda mataqaanaa la dhegeysto haddii saxyiidna xaqooda la siiyo kuwii kusoo galay boob iyo iyo awood sheegasho iyo lacagyada xilka laga qaado oo aynan ka qayb gelin baarlamaanka soomaaliyeed adiga kan maxamed nuur cali america ahaan muxuu yahay kambeynkaaga doorashada maxaad ku gelaysaa qodobada ugu muhiimsan ama waxqabadka ugu muhiimsan ee aad u sheegi lahayd bulshada ku dhegaysanaysa muxuu yahay haddaan kuu sheego saddex ama afar waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan qaban doono waxaa u horeyn doono amniga in la soo celiyo waddan aan amni lahayn horumar ma gaari karo waxaa kaloo aan samayn doonaa iskuulaad lacag la-aana iyo cistaan lacag la-aan aan samayno sababtoo ah soomaaliya boqol kiiba sideetan waa dhalinyaro ka yar soddon iyo shan sano iskuul ma haystaan shaqo ma haystaan taariif bay aadayaan kooxaha nabadid bay gelayaan waxaan balan qaadanaa sidii anigaba hadda aniga maxamed caamuur ahaan waagii aan yaraa waxaan kusoo bartay iskuulaad lacag la-aan ah oo saddexe ilaa iyo jaamacad kusoo bartay dugsi sare kusoo bartay in waddanka saas loo yeelo saddexaad waxaan la dagaali doonaa musuq maasuqa soomaaliya waxaa mar kasta la yidhahdaa musuq maasuqa ay u horeysaa waxaan samayn doonaa hay-ad madax bannaan oo la dagaalanka musuq maasuqa ah ka madax banaan dowladda haddii lacagta canshuuraha laga qaado ganacsada soomaaliyeed iyo lacagta ayna siiyaan waddamada saaxib saaxibadaan nahay si saxa loo maamulo oo xaq ah waxaan aaminsanahay in ciidankeenana xaqooda helayaan shaqada dowladda xaqooda helayaan hadda waxaan maqlaynaa in sanadku dhawaad ayna mushaar qaadan shaqaalaha soomaaliyeed iyo ciidanka amniga o dhan aad baan u amaanaya ciidankeena oo iyago saas u dhibaateysan waddooyinka taagan waddanka difaacaya waxaan rajeynaha insha alla taala inaan ayagana xaqooda siin doono iyo midda ugu dambeysa oo aan ka shaqeyn doono waxa weeye dib u heshiisiin soomaaliya waa og tahay waxaa la sameeyey dib u heshiisyo fara badan waddanka dibaddiisa gudihiisa ayaan ku qaban doonaa annagoo weliba kaashan doono isimada iyo boqorada iyo maraqyada nabadoonada dib u heshiisyin dhab ah oo soomaaliya gudihiisa ayaan samayn doonaa gaaskuskaya kadib dad waala ahaa oo deris ahaa oo deganaa ayaa dagaalay dadka dilay guryo kala haysta qaarkood waxaa maqlaysaa inaan imaan karin guryahood imaan karin taa waa kasoo jeesanaynaa dimishinta adiyada sameeya waxaan aaminsanaha in soomaaliya ay gacmaha isfursa doonto haddii aan midoonana horumar baa gaarina insha allah maxamed nuur cali americo maxay tahay siyaasadeeda ku aadan ee ciidamada shisheeye ee waddanka soomaaliya ku sugan in muddo ah ciidamada amisom ee soomaalida jooga marka hore waa u waa umahad celinaynaa gacan bayna siiyeen qaarkood baa u gintay soomaaliya iyagoo difaacaya mataqaanaa nala dagaalamaya laakiin waxaan aaminsanahay in la joogo xilligii ciidankeenna ee waddanka la wareegi lahayd in la joogo xilligii ciidanka soomaaliya ay amniga waddanka la wareegi lahayd taana waxay imaanaysaa markii tabar fiican la siiyo marka xaqooda la siiyo waxaan aaminsanahay haddii dowlad cusub oo xaq ah ay dhalato haddii aan lii doonto madaxweynaha ciidanka amisom waa umahad celinayaa waddanka annagaa la wareegaya insha allah warkooda iyo iyo mataqaanaa hadalkooda ayaa laga garanayaa isbeddel baa la doonayaa afar sano oo kale oo dhibaato ah amni daro shaqo la-aan gaajo baahi lama jiri karo maxamed cali americo ah musharax u tartamaya madaxweynenimada soomaaliya ayuu ka casiha wuxuu u warramayay cabdixakiin xuseen xasan barnaamijkan cawisnimo caawi dadshir khayaasan dhegaysanaysa ay caawa intaasi ay u kegayaan anigu cabdi cumar geedi adila socodsiinaya barnaamijka caawa waxaa uliin ka imaanaya suudaha daljir ee magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe nabadgelyo